yaa aada u weyn aada u weyn waxaa jiro hadda n jaaliyadda oo gobolkan oo la yihahdo horn of africa inay ka shaqeyso barnaamijkan looga hortagayo gudniinka fircooniga oo ah ay isku xil saareen ayagu inay dadka wacyigeliyaan inta aysan dhibaato uga imaan maadaama waddankan sidii waddankeeni oo kale ahayn uu dhibaato u keenaya dadka soomaalida markay waddankii inta gabdhihii u wadaan ay kusoo sameeyaan gudniinka fircooniga markaad eegto sweden gudaheeda ma gabdho soomaaliyeedoo waxaa jira qoysaskooda ay wadaan oo soomaaliya la geeyo oo kadibna gudniin fircooni lagu soo sameeyo absolutely ha way jirtaa way jirtaa waa la sameeyaa waalidku waxay sameeyaan waxay isleeyihiin laguma ogaanayo gabadhi baa la wadayaa waxaa la geynayaa afrika waxaa lagu sameynaya gudniinka fircooniga shirkan marka yaa kasoo qayb galay dhinaca soomaalida haddaad eegto iyo culimada intaba waxaa kasoo qayb galay culamaa udiin aada u fara badan ha ahaato soomaali ha ahaato dadka ajaanibta ah oo waddanka nala degan ha ahaato masaari aad dad u fara badan ayaa kasoo qayb galay dadka waddanka u dhashay qaarkood waxaa ku jiray kamuunka gobolkeena meesha laga xukumo xataa madax ka socota way timaaday aad dad u fara badanaa ka qayb kasoo qayb gala maanta wuxuu ahaa bandhig aad u weyn waa gartay hooyooyinka ama waalidiintu ma kasoo qayb galeen si ay laftirkooda uga faa'iideystaan shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo ee ku saabsan dhibaatooyinka gudniinka fircooniga way joogeen hooyooyin badanaa joogay dumar badanaa meesha fadhiya gabdho yar oo weli ilmo dhalin oo uu ku jirtay barnaamijkan uu ku seef garaysanaa ah gabadhaada sidee sweden uga wadi kartaa oo ugu soo samayn kartaa gudniinka fircooniga sida adi lagugu sameeyo oo kaleeto hooyooyin baa meesha fadhiyey dhalinyaraa fadhiday aabayaal baa fadhiyey dad badan baa kala oo kala duwan baa fadhiya meesha maadaama uu keenayo xanuun badan dhibaato u keenayo guurka hortii oo gabadha markay guursato uu dhibaato kala kulmayso markii ay caadada ku dhacdo dhibaato kala kulmayso markii ay dhalayso ay ku adag tahay dhalmadu ku adag tahay broblemadaas oo dhan baa loo sheegay iyo dhibaatada uu leeyahay oo dhan dhowaan waxaa jirtay in qoys soomaaliyeed lagu soo eedeeyey inay gabadhooda ka wadeen sweden gaar ahaan magaalada christansted oo soomaaliya la geeyey gabadhii lasoo guday arrintaas doodeedii weli ma socotaa mise waa lasoo gebagabeeyey walaalo waxaan jeclaha weli way socotaa weli way socotaa waxay sameeyeen booliiska iyo iyo maxaa la yidhaha iskuulka cunugta yar laga waday waxaa la geeyey isbitaala la geeyey baaritaana lagu soo sameeyey waxaa dhacday marka in booliiskii iskuulkii kamuunkii loo qabsaday dacwad ah lagu soo oogay in ay qalad sameeyeen gabadha yar ay ku sameeyeen maxaa la yidhahdaa wax aysan raalli ka ahayn waalidkeeda ayada aysan raalli ka ahayn ay dembi weynba ka galeenba gabadhaas xaqeedii ay ku tunteen haddii ay ahaan lahayd gabar baloondo ama indha baluuga leh in aan lagu samayn lahayn qaladkaas maxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa haddii ay ahaan lahayd gabar waddanka u dhalatay dadkii waalidkii dhalay gabadha waxay ku andacoodeen haddii ahaan lahayd gabar waddanka u dhalatay in aan lagu xadgudbeen oo inta loo tago lasoo qabteen oo la geeyeen xoog lagu soo baareen waa gartay marka waalidku ma ogolayn miyaa in la baaro gabadha mar haddiiba lasoo guday may marnaba raalli kama ay ahayn mana aysan qiranin inay soo gudeen marna raalli kama aysan ahayn in gabadhooda lagu sameeyo dacwadooda marka xageeyan way raaligelinna way ka bixisa dawladda iyo iyo iyo kamuunkuba dacwadda loo haystay qoyska xaggee maraysaa iyada way socotaa weli saan jeclaa weli way socotaa weli waa lagu fali jiray ayagii toodii inay dhiman tahay a hadda jirta oo toodii dhiman tahay laakiin ayagu ay falcelin ka sameeyeen oo yidhaahdeen hana laga raalli noqdo maadaama anagoo cidna ogeysiinin aan gabadhii wadanay oon kusoo samayno barnaamijkaas waa gartay waxayna caddeeyeen in gabadha lasoo guday soo maaha saasay leeyihiin haa